Maamulka iyo shaqaalaha nadaafada ee dowlada hoose ee degmada Kismaayo ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay hareeraha laamiyada cusub ee dhowaan Kismaayo laga hirgeliyey ololaha nadaafadeed ayaa ah mid looga gol leeyahay in kor loogu qaado bilicda magaalada isla mar ahaantaana qashinka looga nadiifiyo wadooyinka magaalada agaasimaha waaxda deegaanka ee degmada Kismaayo Cabdifataax Aadan Cabdulaahi ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ololahani lagu nadiifinayo wadooyinka yinka iyo hareerahooda
maanta annagoo degmada dowladda hoose ee degmada kismaayo ah waxaan ka shaqaynaynaa laamiyadii cusbaa waxaana ka ururinaynaa carrooyinkii roobka uu keenay ee maaragtay bilic darrada keenaya ee foolxumada keenaya ama qurunka ama amni darrada xitaa waxyaalaha maaragtay amni xumada keenaya laamigan waxaan rabnaa insha allah maanta inaan kliin ka dhigno waxaa naga soo hadhana insha allah laamiyada iyo drinijkaba waxaa naga soo hadlaa inaan maalinta labaad kaambeynka kaga shaqayno sidoo kale waxaa jira shaqaalaha boqol qof oo ka shaqaynaya laamiyada si guud maadaama roobdaayo way ka tiro badatay boqolkii qof inay shaqadan ay ka soo baxaan marka annagoo dowladda hooseha ee degmada kismaayo waxaan go'aansannay inaan si abaabula oo kaambeyna aan maaragtay ciiddii roobabku ay keeneen laamiga cusub aan uga qaadno ay u soo noqoto maaragtay bilicdii meelahan tigtoggaa lagu duugi jiray ilmaha way ku baashaali jireen laamiyadan cusub waa laysku soo sawiri jiray laakiin roobkii wuxuu keenay carro quruxdii xoogaa wuu yara bedelay waxaan rabnaa inaan sidii hore aan ku soo celinno qof kastoo bulshada reer kismaayana waxaan ugu baaqayaa qof kastaba inuu waddadiisa iyo waddankiisa iyo nadaafaddiisa u ilaashado oo wax badan uu ka qabto sidoo kale meheradaha maaragtay laamiga hor ah ee dhirinijku ee laamigu hormaro inay nadaafadda ka qayb qaataan haddii ay ka qayb qaadan waayaan meel aan nadiifinay aan qashin dambe ugu imaanno wixii sharcigu ka qabaan aan maaragtay tallaabo sharci aan ka qaadayno insha allah bismillahi kariim ololaha nadaafadeed ee dowladda hoose ay ka wado hareeraha wadooyinka laamiga ah ee magaalada kismaayo ayaa la rajeynayaa inuu sii socdo maalmahan laguna nadiifiyo dahaan wadooyinka muhiimka u ah isu socodka bulshada ee magaalada